bsmi illaahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm calىa nabiyina mxamadi wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun alimaamu yusalii calى man qatla nafsah baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alimaamu imaamka yusalii ku tukanayo calaa man qof qatala nafsahu nafsadiisa dilay imaamka oo ku tukanayo salaatuljanaaso qof nafsadiisa dilay qaala alimaamu abu dawuud raximahu اllahu tacaala xadaana bnu nufayl wahuwa cabdullahi bn mxamed bni nufayl qaala xadaanaa zuhayrun huwa bnu mucaawiyata aljucfiyu qaala xadaanaa simaak qaala xadaanii jaabir bnu samura qaala marida rajulun nin ayaa jiraday fasiixa calayhi waa lagu markaa marida rajulun nin ayaa jiraday fasiixa calayhi dushiisa ayaa lagu qayliyey fajaaءa jaaruhu waxaa yimid deriskiisii ilaa rasuulillaahi salى اllahu عalيyh ali wasalam faqaala waxa uu yidhi inahu qad maat waa dhintay ninkaas qaala wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey qaala waxa uu yidhi ana ra'aytuhu anaa arkay qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalيh ali wasalam nebigu waxauu yidhi inahu lam yamut ma dhimanin qaala farajaca wou laabtay fasiixa calayhi waa lagu qayliyey dushiisa oo dadkiisii baa markaa u ooyey inuu ku qayliyeen ayb fa jaaءa ilaa rasuulillaahi sala اllahu calayh ali wasalam nebigiibuu u yimid faqaala inahu qad maat waa dhintay faqaala اnebiyu sala اllahu calayh ali wasalam inahu lam yamut ma dhimanin farajaca fasiixa calayhi faqaalat imra'atuhu naagtiisii baa waxay tihi indaliq ilaa rasuuli illahi sal l slam nebiga u tag fa aqhbirhu u sheeg faqaala arajulu ninkii waxa uu yidhi allaahuma alcanhu qaala uma indalaqa arajulu ninkii waa tegey fara'aahu wuxuu arkay qad naxara nafsahu isagoo nafsadiisii markaa gowracay bimishqasin ku gowracay maqas weyn macahu isaga maciisa ahaa faindalaqa ila اnebiyi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga ayuu u tegey faahbarahu waa u sheegay annahu qad maata inuu dhintay qaala wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey qaala ra'aytuhu yanxaru nafsahu waxaan arkay nafsadiisa isagoo qalay bimashaaqisa ku qalay ayb isagoo nafsadiisa qalaayo ku qalaya maqasyaal macahu isaga uu watay qaala anta ra'aytahu adiga miyaa arkay qaala nacam buu yidhi haa qaala idan laa usallii calayhi haday sidaa tahayo u isdilay ku tukan maayo ayuu yidhi oo salaaddii markaa waxau yidhi ku tukan maayo ayb xadiidka isnaadkiisu waa xasan simaak waa ibnu xarbin zuhayrna waa zuhayr bnu mucaawiyata aljucfi cabdullahi bni nufaylna waa macruufoo marar badan oo lagu soo noqnoqday mishqaskuna waxaa la yidhaahdaa leeb afka caarad ku leh oo dheer oo aan markaa ballar weyn aan lahayn ayb abuu cubayd sidaasuu yidhi ayb xadiidku marka wuxuu tusayaa idan laa usallii calayhi tarjamada iyo xadiidka yacni tarjamada iyo xadiidka meeshaas iska waafaqayaanoo imaamku ma ku tukan karaa qof nafsadiisa gooyey oo isdilay isagu mise ma ku tukanaayo xadiidkan wuxuu keenay marka inuunan ku tukanaynin ahlucilmiguna waa isku khilaafeenoo cumar bnu cabdilcasiis kaana laa yara asalaata calaa man qatala nafsahu qofkii isdilo salaada ma aanu ku tukan jirin ayb awsaacina sidaasuu qabay laakiin akaru اlfuqahaa waxay leeyihiin yusallaa calayhi waa lagu tukanaya fuqahada iyaga marka badankood sidaas ayay leeyihiin ayb ayb marka wuxuu yidhi a'immada badankoodna marka sidaasay ku tageen shaykhulislaam ibnu taymiya dadkan oo kale wuxuu yidhaahdaa ahlu macaasida ah oo iyagu aan kufriga gaalnimo markaa yacnii diinta ay uga baxaan aan la imaanin laakiin macaasi ku dhacay imaamka iyo dadka ahlulfadliga ah inaynan ku tukanin laakiin dadka iyagu markaa muslimiinta qaybo ka mida un inay ku tukadaan hadduu muslim ahaa taasaana marka hadalka jumhuurtu uu yahay waxaana fiican weliba yacnii in la jamciyo labada maslaxo oo imaamka iyo ahlulfadliga waxaynan ugu tukanaynin si dadka macaasidaas looga horaro oy macaasidii uga fogaadaan oy uga dheeraadaan imaamku laakiin isagoo sida aana maslaxadaasna taxqiijinayo ayaa haddana uu keeni karaa maslaxadii meydka khaaska u ahayd oo waa u ducaynayaa isagoon la ogeyn ducaaulqaybu u samaynaya marka ducaaulqaybku janaasadu maadaama ay duca iska ahaydba salaatuljanaasada ducadiina waa xasilaysaa maslaxadii marka zajriguna waa xasilayaa saasuu dhahaa ibnu taymiya fataawaha kan ninka nafsadiisa dilana min jumlati wuxuu un ka mid yahay dadkaas haddaanu isagu xalaashanin bimujarad dilkaa naftiisa uu gooyey gaal ku noqon maayo riwaayada iyada dhahaysa marka man taraddaa min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataraddaahu fii naari jahannama khaalidan mukhalladan fiiha abadan ziyaado dacfi ku jira waaye khaalidan mukhalladan fiiha abadan taas culammada qaarkood say dhaheen haddii la yidhaahdo ziyaadadu waa saxiixna oo sideeda loo dhaafana oo shuduudii waxbaan lagu xambaarinna macnaheedu mukti dawiila waaye waana istixqaaqii sidaasuu mutaystay ilaahay haddii uu doonana waa iska cafin karaa haddii uu doonana waa cuquubayn taxta almashii'a weeyaan mar hadduunan shirki iyo gaalnimo uusan ku dhimannin baabu salaati calaa man qatalathu اlxuduudu baabu bayaani xukmi الsalaati salaaddii xukunkeeda caddaynteediibuu u baab yahay calaa man lagu tukado axad qatalathu ay dishay alxuduudu xuduudu ay dishay xuduudda yacnii dadkay xuduuddu disho oo xuduud lagu dilo waa la rajmiyey maalan ama yacnii sidaasuu ku dhintay xadkaas ayuu ku dhintay oo xadkii baa dilay ninkaasi salaadan lagu tukanayaa xukunkeeda caddayntiisii u baab yahay baabkanna qaala xadaanaa abuu kaamil wahuwa aljaxdariyu qaala xadaanaa abuu cawaana wahuwa alwadaax bnu cabdillaahi alyashkuriy can abi bishrin ayb abuu bishr jacfar bnu iyaas weeyaan ayb qaala xadaanii nafarun min ahli اlbasra can abi barzة الأslamiyi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wali waslama lam yusalli calىa maaciz bni malik maaciz nebiga kuma tukanin walam yanha can الsalaati calayhi in lagu tukadaana ma uusan reebin riwaayadan abu daawuud hadda sidaasay leedahay oo nebiga kuma tukanin in lagu tukadaana ma diidin bay leedahay riwaayadan saas u keenay alimaamu اlbukhaari saxiixiisa kitaabu اlxuduud isagu wuxuu sheegay xadiidkiisu wuxuu ahaa faqaala الnabiyu salى اllahu عalيyh wali waslama khayra wasallaa calayhi wuxuu sheegay bukhaari riwaayadiisa inuu ku tukaday nebiga maacis ayb markaa kadib baa bukhaari wuxuu ishaaray oo uu yidhi walam yaqul yuunus wabnu jurayj can الzuhriyi fasallaa calayhidaa ma aynan dhihin ayb oo kaanahaa ziyaadadu in marka khilaaf ku jiro ishaaraya imaamu الbukhaari baa la su'aalay hal qowluhu fasallaa calayhi yasixu am laa fasallaa calayhidaa saxiix ma tahay baa la weydiiyey markaasuu yidhi rawaahu macmarun qiila lahu hal rawaa hayru macmar macmar waxaan ahayn ma wariyey baa haddana lagu celiyey qaala laa buu yidhi may ayb xaafidkuna marka wuxuu yidhi yani marka riwaayada maxamuud bnu khaylaan can cabdirasaaq isagaa marka la gooni noqday sheegitaanka salaadda xaafidku markaa wuxuu yidhi imaamu اlbukhaari qawiyat cindahu riwaayatu maxmuud riwaayada maxmuud ibnu khaylaano fasallaa calayhi baa la xoog badatay bishawaahidi shawaahidda darteed shawaahidda khaarijiga ka baxsan yani riwaayadaas hadda nacam faqad akhraja cabdurasaaq ayضa wahuwa fi sunani liabi qura min wجهi آkhر can abi umamةa bni shl bni xunayfi fii qiصaةi maaciz faqiila yaa rasuul الlah waxaa la yidhi rasuulka ilaahayow atusallii calayhi maaciz ma ku tukanaysaa korkiisa qaala laa buu yidhi maya qaala falamaa kaana min alhadi berritoo kale markay ahayd qaala salluu calىa saaxibikum ku tukada buu yidhi saaxibkiinna fasallaa calayhi rasuulu اlah sal slam marka wxuu leeyahy imaam اlbukhaari imaamu albukhaari agtiisa waxaa yacnii ka xoog noqotay riwaayadaa fasallaa calayhi shawaahid inay markaa ku xoog badan tahay oo wuxuu sheegay riwaayadaa dhahaysa iyaduu nebigu maacis markii la rajmiyey maalintii la rajmiyey kuma tukanin maalintii ku xigtay buu wuxuu yidhi ku tukada saaxibkiinnii isaguna uu ku tukadayuu ku jiray marka ibnu xajar wuxuu leeyahay waa la jamcinayaayo salaadda kuma tukanin riwaayaadka dhahaya maalintii la rajmiyey waa ku tukaday kuwa dhahayana waa bacda yowmin wacalaa haada talta'imu اladila saasoo kale uu ishaaraynayb riwaayadii kale iyadana haweentii juhaniyadda ahayd haweentii min juhayna ahayd nebiga waatuu ku tukaday ana imra'atan min juhayna tasanad atad wahiya xublaa nebigay u timid iyadoo uurleh markaasay tidhi waa zinaystay aqim calaya alxadda xadkii buu ka oogay markay soo nuujisay ka gadaale waa tii marka uu nebiga ku tukaday cumar uu yidhi maku tukanaysaa waqad sanad iyadoo zinaysatay waa kii nebiga yidhi laqad taaba towbatan low qusimat calaa sabciina min ahli اlmadiinati la wasicathum towbad waxay la timid toddobaatan reer madiinaa haddii loo qaybiyo u qaybsami lahayd riwaayada haweentaas marka min juhayna waxay tilmaamaysaa nebigu inuu ku tukaday iyadoo la rajmiyey oo zina lagu rajmiyey weliba marka riwaayadaas iyo middan maacise tandhahaysa iyada fasallaa calayhi haddii laysu keeno marka dadka xuduudda lagu oogo ee xuduudda ku dhinto in lagu tukan karo yaa laga qaadanaya ee inaan lagu tukan karinna maxay noqonaya dadka unbaa la fiirinayaa ninkan xadka laga oogaya hadduu yahay nin faasiq ah ee marka laysleeya fisqigiisu uu aad loo ogyahayo ummadda hortooda yacni aad mashhuur ugu aho nin mujaahir ah uu yahay imaamka maku tukanaya dadka kale unba u diraya haddii laakiin qofkaasi de qof mar uun dembigu ka dhacan yahay oo towbad keenay oo isaga weliba qirtay oo dembigu la weyn yahay sida maacis iyo haweentaas imra'adaas min juhayna ahayd iyo kuway halkaas iyaga haddii lagu tukado ahlulfadliga ku tukadaan wax dhibaataa ma laha ayb iyadana marka sidaas weyaan baabu salaati cala اطifli ayb baabu bayaani xukmi salaati salaadda xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay cala اطifli cunuga yarkaa korkiisa lagu tukado qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris huwa moxamed bnu yaxya duhli qaala xadaanaa yacquubu bnu ibraahiima bni sacdin qaala xadaanaa abi can ibni isxaaqa qaala xadaanii cabdulaahi bnu abi bakrin can camrata binti cabdiraxmaan can caaishata qaalat maata ibraahiimu bnu nabiyi sala allahu calayh ali wasalam ibraahiim baa dhintay nebiga sala allahu calayh ali wasalam wiilkiisii ahaa wahuwa bnu amaaniyata cashara shahran siddeed iyo toban bilood isagoo jiro falam yusalli calayhi rasuulu lah sal slam nebiga kuma tukanin marka nebiga kuma tukanintaas marka maxaa loo qaadanayaana inaysan salaadiisa waajib ahayn laakiin aslu mashruuciyatiha waa la jidaynayaan waa lagu tukan karaa ma ku tukaninna waxay ka qaateen culummadu salaadiisu inaysan waajib ahaynoo sunno ay tahay cunuga yanii yarka ah ee saqiirka ayb laakiin in la jideeyo salaadiisa axaadiid kalou keeni doonaa kuwaasaa loo qabsanayaa bacdu ahlilcilmina waxay dhaheen waa lagu tukanayaa hadduuba qayliyaba ama nolosha amaaratlxayaati haddii laga dareemo oo nolol uu ku soo baxo ama uu hindhiso ama uu ooyo ama uu yani dhaqdhaqaaq sameeyo kale salaad waa leeyahay waa lagu tukanaya saasaana jumhuurtu u badan yihiin ayb ibnu nebiyi marka maxaa loogu tukan waayaa la yidhi marka meeshaan bacdu ahlilcilmi waxay dhaheen wiil nebi weeyaan wiil nebina marka laguma tukada qaara ku cileeyey qaar baa waxay yidhaahdeen nebi buu noqon lahaa hadduu noolaa lahay waxyaaba noocaas baa qaar sheegeen marka ahlucilmigu waxay yidhaahdaan marka taxqiiq male waxyaabahaasoo kale ee ibnu nebi laguma tukado waaba sax maaha sababtoo nebigii isagii baaba lagu tukaday oon rasuulka sal l slam markuu dhintay kelikelisoo looguma tukanin dadki iyagoo kelikeli ah bay ku tukadeen haddii nebigii lagu tukaday wiilkiisii laguma tukada marka maxay ka timidna wax daliila maleh taas ayb khadaabina waa sheegsheegayaan macaanidaas axaadiid kaloo fara badanna marka way timid oo xadiid cabdillaahi اlbahiyi iyo caطaa ibn abi rabax mursal uu wariyey iyo ana الnabiya sal ا slam sallaa cala bnihi ibraahim inuu ku tukaday axaadiid sheegayso abu daawud iyo keyrkii ay warinayaan maraasiisha uu ku wariyey khadaabi marka wuxuu yidhi wahada wla اlamrayni in lagu tukadaa habboon wain kaana xadiidu caaishata axsana itisaalan inkastoo xadiidka caaisho ou mutasil yahay in lagu tukadaa haddana fiican oo owlaysan ayb qaala xadaanaa hanaad bnu sariy qaala xadaanaa moxamed bnu cubayd can waa'il bni daawuuda qaal samictu اlbahiya cabdullaahi bn اlbahiy weeyaan qaala lamaa maata ibraahiimu ibraahim markuu dhintay ibnu الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama sallaa calayhi rasuulu llahi sal l slam nebiga waa ku tukaday fi lmaqaacidi meeshaas ayuu kula tukaday ayb almaqaacid waa meel marka masjidunabowiga u dhoweyd oo la fariisan jiroo dadka xaajadahooda iyo weyseqaadka iyo u fariisan jireen halkaa ayuu kula tukaday ayb riwaayadan marka sidaabay iyadu leedahay ayb xadiidkan marka rijaashiisu waa tiqaan laakiin waa mursal cabdullaahi mowlaa muscab ibni zubayr weeyaan waa taabici ayb midda uu leeyahay marka wain kaana xadiiu caaishata axsana اtisaalan ayb kan marka waa mursal iyo riwaayada caطaa iyo labada mursal laakiin waa isxoojin karaan binaan calaa dalika marka midna xadiidka waa yani ku tukashaduna wuxuu keenayaa inay bannaan tahay in lagu tukado inay yani tukashadiisu inay bannaan tahay riwaayaad kaloo fara badan baa tilmaamaya cadamu salaadkuna waa inaysan waajib ahayn bay dhahayn qaala abu daawuud qara'tu calى saciid bni yacquub aطalqaaniyu xadaثakum ibnu اlmubaarak can yacquuba bni اlqacqaac can caطaa ana الnabiya sal ly slam sallaa cala bnihi ibraahiima wahuwa bnu sabciina leyla toddobaatan habeen isagoo jiro xadiidkanna marka waa mursal ayb marka ilmaha in mashruuciyatu salaati calى اطifli ama calى الsiqطi waa mashruuc haddaan marka lagu tukanin cunuga soo dhiciska amaba inta markii la dhalayba hore ka dhintoo kale haddaan lagu tukaninna waxbaas amaba baabu salaati cala اljanaazati fi اlmasjidi baabu bayaani xukmi salaati salaada xukunkeeda caddayntiisii u baabiha cala اljanaazati janaazada korkeeda lagu tukada fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa janaazada nebigu badanaa wuxuu ku tukan jiray meel marka musallo oo janaazada u khaas ahaa baa jiri jiray halkaasaa la gey jiray halkaasaa lagula tukan jiray xikmada culummaduna waxay yidhaahdaan waxaa dhici karto dadka sagootinayo meydku inay yaraadaan baa laga yaabaa haddii masaajidka la keeno oo qofku intuu masaajidka kula tukado inuu masjidkiiba iska fadhiistaa laga yaaba uunan raacin oo ajar badan uu dhaafo laakiin marka salaada la geeyo meel ku dhow qubuuraha ee musalla'a marka la geeyo ajarka kalena waa ka faa'iidaysana saasay dhahaan marka ahlucilmigu qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa fulayxu bnu sulaymaan can saalix bni cajlaan ومحمد بن عبد الله بن عباaد عن عباaد بن عبد الله بن الزبير عن cائشhaةa قاaلت واللahi baan ku dhaartay mا صلىa رasuuل اللahi صلى الله عليه ولي وسلم نeبiga kuma تukanin عlى سhayل بن البyضاء إlا في الmسجد maساaجidka dhexdiisa unbuu kula tukaday qال xدثنا hاrون بن عبد اللahi qال xدثنا بن أbي فudayk عن الضحاaك يعني بن cثمان عن أbي النضر عن أbي سلمة عن cائشhaةa قاaلت wallaahi laqad sallaa rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu ku tukaday cala bnay baydaa baydaa labadeedii wiil filmasjidi buu kula tukaday suhaylin wa akhiihi suhayl iyo walaalkiis xadiidkanna marka wuxuu tusayaa in masaajidka lagu tukan karo salaatuljanaaza oy ku ansaxayso haddii masaajidka dhexdiisa lagu tukado salaatuljanaazada haddii masaajidka dhexdeeda lagu tukado inay ansaxayso yaa laga qaadanaya haddii hadda markaa yacnii musallaha la geeyana waa sida afdalka ah ayb caaisha marka qisadaani waxay keentay oy tidhi sacdu bnu abi waqaas markuu dhintay bay waxay tidhi isoo marsiiya markaad ku tukanaysaan masaajidka aan kula tukaday oon janaasadiisa ka qayb gala markaasay dad baa la yaabay marka janaasada masaajidka lagu tukanayo markaasay waxay tidhi war dadku dhowaa inay inkiraan wax aynan cilmi u lahayn ayb wax aysan cilmi u lahayn inay sheegaan dadku dhowaan dhowaan markaasay hadalkan tidhi wallaahi maa sallaa rasuulu llahi sal slam cala bnay baydaa ila fi lmasjid ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can ibni abi di'bin qaala xadaanii saalixun mowla taw'ama can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man sallaa calaa janaazatin janaaso qofkii ku tukada fi lmasjidi masjidka dhexdiisa falaa shaya calayhi falaa shaya shay lahu isaga uma sugnaanin ayb falaa shaya lahu marka maxaa laga wadaa tawjiiheeda falaa shaya lahu macnaha waxaa weeyaan masiye iyo derajo dheeraada ma leh ninkan masaajid buu ku tukaday oo ajar badan buu helayaa bannaan haddii lagu tukado ka badan ma leh saasaa laga wada falaa shaya lahu salaadi uma sugnaaninoo ma ansaxayso salaaddii ma laga wado falaa shaya lahu nusaqa qaarna falaa shaya calayhi bay dhigaya falaa shay-a shay calayhi korkiisa maahan yacni dembi ma leh waa taa iyadu waa iska towjiiheedu waa la fahmayaa ayb alxaafid ibnu اlqayim tahdiibu sunanka wuxuu yidhi hada alxadiidu fiihi arbacatu alfaad xadiidkan afar lafdi buu ku soo arooray axaduhum axaduhaa falaa shay'a bis lahu iyo calayhi midna ma leh faqad wa hiya fii bacdi nusakhi sunan sunan abi daa'uudka nusakhiisa qaar ka mida falaa shaya bis bay dhehaysa allafdu الثaani falaa shaya calayhi wa hiya riwaayaة اlkhaiib weeyaan allafdu الثaaliثu falaa shaya lahu wa hiya fii riwaayati bni maajah riwaayada ibni maaja w allafdu الraabicu falaysa lahu ajrun afartaas lafdi bay ku timid buu leeyahay dakarahu abu cumar ibn cabdilbar fi tamhiid wa qaala huwa khaطأun laa ishkaala fiihi falaa shay falaysa lahu أjrun waa khaطأ buu yidhi laa ishkaala fiihi wالصaxiixu falaa شhaya calayhi falaa shaya calayhi macnaheedu marka waa maxay falaa shaya calayhi wax dembi a dushiisu ma ahaanin waxba looma haysto salaadiisu waa sax dhibna male macnuhuna saasuu mustaqiim ku yahay falaa shaya lahudaas xataa waa lagu fasiri karaa ay calayhi ayb in axsantum axsantum lianfusikum wain asa'tum falaha ay facalayha laa basa haddii kalena in lagu leeyihaa falaa shaya lahu masiyo gooni ah iyo derajo gaara oo aan marka bannaanka lagu tukadaa la helaynin ma leh waa macnaheedu ee salaadda ma ansaxaysa lagama wado axaadiidtan marka dhammaan waxay tilmaamayaan in masjidka salaatuljanaaزada lagu tukan karo la keeni karo baabu dafni cinda duluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda agteeda duugista la duugaa meydka xukunkaa caddayntiisiibuu u baab yahay cinda guruubihaa iyo qoraxda dhiciddeeda agteeda kolkay qoraxda dhacaysa iyo markay qoraxda soo baxayso duugitaanka meydka la duugo qaala xadaanaa cusmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa muusa bnu culayi bni rabaax qaala samictu abii yuxadiu xadiidkii hore waxaan ka tagnay nugta ayaa sanadkiisa ku jirta xadiidka waxaa ku jira saalix mowla taw'ama wa huwa mukhtaliطun qad ikhtalaa ikhtilaadkiisu marka waxaa lagu dabdiyaa oo qaacido u ah dadkii yanii ka horreeyey wax isaga horta uu la gooni noqdo waa daciif oo muqadamada muslimku ku jira raggii lagu sheegay buu ka mid yahay laakiin ikhtilaadkiisu qabla alikhtilaad dadkii ka wariyey xadiiduhum mustaqiim wa bacda alikhtilaadna xadiidkeedu waa daciif haddaan la ogeynna waxaa weeyaan waa waa laga tawaqufaa ibnu abi dibinna marka wuxuu ka mid yahay dadkii qabla alikhtilaaq ka maqlay saalix mowla taw'am ayb waqad qaala bacdu ahli اlxadiiثi ibnu اlqayim sidan buu yidhi waqad qaala bacdu ahli اlxadiiثi maa rawaahu ibnu abi di'bin can saalix fahuwa laa ba'sa bihi liأnnahu rawaa canhu qabla اlikhtilaaq wahada alxadiiثu min riwaayati bni abi di'bin canhu wqaala bnu cadiyin wmiman samica min saalix qadiima ibnu abi di'bin wbnu jurayj waziyaad bnu sacdin wagayruhum walaxiqahu maaliku wاhawriyu wagayruhum bacda اlاkhtilaaq kuwana marka waa maalig iyo hawri wa bacda اlاkhtilaaq ibnu abi di'bi iyo raggan ibnu jurayjina waa qabla اlاkhtilaaq wahadihi اriwaaya waa riwaayat ibni abi di'bin can saalixin mowla taw'ama ayb marka dhib ma laha الdفن عnda طلوع الشhمس وعnda غروبha qال xdثna cثمان بن أbي شhيبة qال xdثna وkيiع qال xdثna موسى بن عuلي بن رباح qال سمعت أbي يxdث أنه سمع cقبة بن cاamiر qال ثaلاaث sاaعاaت سddex saacadood kana رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم rasuulka wuxuu ahaa ynhaana inuu naga reebayo أn نuصليa فيihina inaan ku tukano inaan dhexdooda tukano ow naqbura fiihinna mowtaana ama dadkeenna dhintay inaan aasno xiina talucu shamsu qoraxda markay soo baxayso baasiqatan iyadoo marka muuqato xataa tartafica intay ka soo kor noqoto waxiina yaquumu qaa'imu dahirati duhurka hooskiisa taagan markuu istaago xataa tamila inta ay iilato qoraxdu ay galbeed u iilato duhurka uu galo waxiina tadayafu shamsu qoraxdu marka ay yacnii gasho lilguruubi ayb markay u leexa ay u iilato lilguruubi dhicitaan markay dartii ay u iilato xataa taqruba intay ka dhacdo oo kamaa qaal ayb xadiidkan marka tarjamada isagu waa isleeyihin waxaana laga qaadanayaa wakhtiyadaas qoraxdu dhacaysa iyo soo baxayso inaan meydadka la aasin lana tukanin oon salaad loola qasdin ayb saacaadkan marka saddexdaa ahlucilmigu way isku khilaafeen yanii salaatuljanaaزada iyo duugta meydka la duugo fadahaba akaru ahliاlcilmi ilى karaahiyati الsalaati calى اljanaa'izi fi اlawqaati alatii tukrahu الsalaatu fiiha ahlucilmiga badankoodu way karaahaysteen sidaana waxaa laga wariyey ibn cumar wahuwa qowlu caطاء والنakhaciyi واlأwsaaciyi wakadalika qaala sufyaan الthawriy وaصxaabu الra'yi وaxmed bnu xambal waisxaaq bnu raahuuya wakaana shaaficiyu yara الsalaaةa calى اljanaa'izi aya saacati shaءa min leyli aw nahaarin imaamu shaaficina saacad kasta in la tukada buu arkayay wakadalika اdafnu sidaas oo kale aya waqtin kaana min leyli aw nahaarin khaaabi marka wuxuu yidhi qowlu اljamacati أwlىa limuwaafaqatihi اlxadiiثa khaaabi marka wuxuu rajaxay qowlka shaafici ma rajaxina ka kalou rajaxay oo jumhuuru ahlilcilmi ay u badan yihiin maxaa yeele xadiidkan ayuu waafaqayaan marka in loola qasdo tanna waxaa weeyaan hadda meyd duugtiis iyo ku tukashadiis dadka tartiibtooda ay ku xihan tahay waxyar dib waa isaga dhigi karaan ama waa ka hormarin karaan marka inay wakhtigaa geeyaan ma aha qowluljumhuur buu rajaxay khilaafan lialimaam الshaaficiyi raximah اllah baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa xadara janaa'izu rijaali wanisaa niman iyo naago janaasooyinkoodu hadday yimaadaan man yuqadamu yaa la soo hormarinayaa naago iyo niman janaasooyinkoodii baa yimid yaa la hormarinayaa dhigidda yaa lagu soo hormarinayaa qaala xadaanaa yaziid bnu khaalid bni mawhabin الramliyu qaala xadaanaa bnu wahbin yani alramliy nisbatan ilaa ramallah weyaan ramlah waa beled shaam ku yaallo beledkan hadda falastiin ayb ramallah la yidhaahdo weyaan soomaalidu marka waxay u akhriyaan arrimliyu rimli bay dhahan rimli rimli baa saas yidhiile rimli ra'daas hoos dhigan allahu aclam meesha laga keena marka waxaa weeyaan nisbatan ilaa ramla raamallah qofkeeda marka la nisbaynaayo arramliyu baa la dhahaya arrimliyu ma la dhahayo qال xadaثna بن whb can bni jurayj can yaحya bni صabيixi qaal xadaثanii cmaaru mowlى الxاariث bni nawfal أnnahu shahida janaaزaةa أmi kulثuum ayuu xaadiray wabnihaa iyo wiilkeeda fajucila اlغulaamu wiilkii waxaa la dhigay mima yeli imaam imaamka meesha soo xigto faankartu dalika waan inkiray wafi اlqowmi bnu cabaas baa ku jira dadka waabuu saciidin اlkhudriyu waabuu qataadaةa وabuu hurayrata saxaabadii waaweyney faqaaluu waxay yidhaahdeen haadihi sunnatu haadihi tan asunnatu weeyaan ayb waa sunnada waysaano in imaamka la soo xijiyo cunuga yarkaa ninkaa la soo xijinayaa sida safkaba ragga waaweyn loo soo hormariyo yaa lasoo hormarinaya haddii cunug uu yahayna cunugaa lasoo hormarinaya lab uu yahay qof wiil uu yahay isagaa xaggan la soo xijinaya xaggan naagtana marka waa la dambaysiinaya imaamka meesha imaamka soo xigtaa laga hadlayaayb taa marka inay sunnadii tahay buu sheegay ayb xadiidkan marka nasaa-i iyana waa wariye waa wariyey umu kulhuumna waa umu kulhuum binti caliyin ayb inan marka ay dhashay oo zayd la yidhaahdana waayo kan markaa lala duugayo ee umu kulhuum gabadhii rasuulka maaha cumaan uu qabay ma aha ayb maxaa yeele iyadu horay u dhimatay beder meelaha agteeday dhimatay yani beder ruqayaa dhimatay wakhti kaloo ka dambeeyeyba iyadu markaa dhimatay marka baabka tarjamadiisu iyo xadiidku waa isleeyihin haddii rag iyo dumar janaasooyinkooda isla yimaadaan hal salaadna lagu tukanayo way bannaan tahay in lagu tukadee imaamka waxaa la soo xujinayaa ragga dumarkana gadaal baa lageena sida salaaduba dumarku ay gadaal u istaagaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan marka waxaa kaloo laga qaadanaya hadday dadku wax isku qabtaan dadka ahlucilmiga inay ula laabtaan wixii marka ka cilmi roono cilmile inay xagga u celiyaan ayb dadkan marka hadda faankartu daalika waan inkiray buu arrintii waa yaabay waa ila qaldanaatay qoomkiina marka waxaa ku jiray ibnu cabaas abuu saciid abuu qataada abuu hurayra kaanahu marka inuu leeya waa su'aalay markaasay waxay yidhaahdeen haadihi sunna waxaan u jeedaa faankartu daalika isagaa marka arrintii inkirayoo diiday yacni in sidaa la yeelo cunuga yarkaa lasoo hormariyo ayaa marka ila qaldanaatay meeshii marka a'immadan baa joogeen iyagii baa marka inay sunnadii tahay caddeeyeen marka mar walba qofka cilmi agtiisa yaala in wax la weydiiyo oo isaga marka taladiisa ku salaysan sharciga lagu camal falo sidaasaa wanaagsan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ayna yaquumu اlimaamu imaamku xagee buu istaagayaa min almeyti min almeyiti meydka uu ka istaagayaa idaa sallaa calayhi hadduu ku tukanaayo haddii uu ku tukanaayo imaamka qof hadduu ku tukanayo xagee buu ka istaagayaa meesha laga istaagayo qaala xadaanaa daawuud bnu mucaad qaala xadaanaa cabdulwaariث wbnu saciid aلtanuuriyu can naafic bn abi aalib can naaficin abi haalibin qaal kuntu fii sikati اlmirbadi mirbad meesha la yidhaahdo meel basre ku taalla waaye makaan magaciisu hadda ma laga wado mirbadkii meesha lagu qallajiyo timirtana waa la yidhaha mirbad laakiin hunaa waxaa weeye waa calam ismu makaanin fi اlbasra fii sikati اlmirbadi famarat janaasatun janaasaa soo martay macahaa naasun kaiir dad badan ay la socdaan qaaluu waxay yidhaahdeen janaasatu cabdillaahi bni cumayr haadihi tani janaasatu cabdillaahi bni cumayr fatabictuhaa waan raacay faidaa ana birajulin waaba nin calayhi kisaa'un go' wato raqiiqun jilicsan calaa buraydiinatin faras cajameedna wato birdown oo la tasqiiriyey waayo waana faras cajameedka faraska aan ciraabiga ahayn oo carabta aan faras carbeedka aan ahayn baa la yidhaha birdown calaa ra'sihi madaxiisana khirqatun mara ay ku duuban tahay taqiihi min ashamsi qoraxda ka ilaalinayso faqultu waxaan idhi man haada dihqaan ninkan taajirka ayaa waayaan idin aan addihqaan dhowr macnay leedahay macnaheedu waxaa ka mid macaaniiha waxaa ka mid ah taajir faqaaluu waxay yidhaahdeen anas bnu maalik weeyaan ninkan falamaa wudicat iljanaasatu markii la dhigay qaama anasun waa istaagay fasallaa calayha waa ku tukaday wa ana khalfahu anoo gadaashiisa taagan laa yaxuulu baynii wa baynahu shay-un isaga iyo aniga dhexdeenna waxba nama kala teedaynin faqaama cinda ra'sihi madaxiisa agtiisuu istaagay fakabara arbaca takbiiraatin buu takbiirsaday lam yutil ma dheeraynin walam yusric mana dedejinin uma dahaba yaqcudu uma dahaba wou tegey oo wuxuu doonay yaqcudu inuu fadhiisto faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaa xamsa almar'ata alansaariya haweenayda ansaariyadda ana ku tuko ama ataynaa waxaanu keennay oon la nimid almar'ata alansaariya faqarabuuhaa way soo dhoweeyeen wacalayhaa nacshun akhdaru wacalayhaa iyadoo korkeedu uu yahay nacshun maro nacash ah akhdaru oo cagaaran marka haween maadaama ay ahayd marka maro kaley kusii astureen ay ku dabooleen muuqaalkeeda unbaa muuqday bis faqaama cinda cajiizatihaa xagga yacnii dabadeeda ayuu istaagay agteeda dabagibinta meesha yacni dambe sinta agteeda ayuu ka istaagay kii hore xagguu ka istaagay madaxa kanna xaggay ka istaagay dabada xaggeeda fa sallaa calayhaa waa ku tukaday naxwa salaatihi cala arajuli salaadiisii ninka uu ku tukaday oo kale waxaa laga qaadanaya marka maadaama tanna u saa yeelay taana saas yeelay meel ay rag iyo dumar ku kala duwan yihiin inay tahay ayb axkaamta sida caamka rag iyo dumar waa iskaga mid ilaa meelaha deliilu sheego inay ku kala duwan yihiin maaha uma jalasa waa fadhiistay faqaala alcalaa bnu ziyaad baa wuxuu yidhi ya abaa xamsa haakadaa kaana rasuulu llahi sal slam yusallii nebiga sidan miyuu u tukanaya cala aljanaasati janaasada korkeeda uu ugu tukanaya ka salaatika salaadaada oo kale yukabiru calayha arbacan afar buu takbiirsanayey wayaquumu cinda ra'si الrajuli ayb ninka madaxiisa yuu istaagaya agtiisa wa cajiizati اlmar'ati haweenayda marka xubnaheeda dambe agteeda miyuu istaagayey sidan u tuka afar takbiir ninka madaxiisa haweentana marka xaggeeda dambe qaala nacam buu yidhi haah qaala wuxuu yidhi ya abaa xamsata abuu xamsa hazowta maca rasuuli اllahi sal ا slam nebiga ma la duushay qaala nacam buu yidhi haah hasawtu macahu xunaynan xunayn baa nebiga la duulay fakhraja almushrikuuna mushrikiintii baa soo baxeen faxamaluu calaynaa wayna weerareen xataa ra'aynaa intaan ka aragnay khaylanaa fardaheennii waraa'a duhuurinaa dhabarkeenna inay jiraan waa ka cararnay marka fardaheennii baa gadaal naga jiray waa markii marka madaxooda yacnii madaxooda marka hoos loo dhigayo la tusaayo tawaaduca iyo inay mar walba alla ku-xirnaanta ku dadaalaan ilaa qaar iyaga ka mid a yidhi lan nuqlaba alyowma min qilatin maantana loogama adkaanayo tira yaraanay dheheen waa la tusaayey marka ibnuulqayimna zaadulmacaadka wuxuu yidhaahdaa qhaswadaas xunayn xikamka ku jiray waxaa ka mid ahaa in dadkan guul weyn helay ee maka ku soo guulaystay in haddana la tuso yacnii kulayl yar in la tuso si mar walbaa inay alla ugu baahan yihiin ay u ogaadeen oo aynan isu dhihin haddaad xagga qabateen oo xagga qabateen bis waayan inaynan isdhihin marka saa buu yidhi wafi lqowmi qowmkana rajulu nin baa ku jiray yaxmilu calaynaa na weerarayay fayaduqunaa waana yacnii wuuna burburinaayey wayaxdimunaa waana jejebinaayey nagu yacnii leebka iyo waranka iyo ayuu nagu burburinayay fahzamahum allahu ilaahay baa jebiyey wa jacala yujaa'u bihim wuxuu gudagalay marka in loonebigu wuxuu gudagalay in loo keenayo marka iyaga fayubaayicuunahu ay la mubaayacoonayaan wahwaazin cala alislaami ay kula mubaayacoonayaan faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi min asxaabi nebiy sala allahu calayh waali wasalam nebiga asxaabtiisa ka mida inna calaya nadran nadar baa korkayga ah in jaaءa allahu caza wajalla ilaahay hadduu la yimaado birajuli ninkii alladii kaana mundu lyowma maantao dhan yaxdibunaa na burburinaayo la adribanna cunuqahu inaan luqunta ku dhufto fasakata rasuululahi sal slam nebiga waa aamusay wajii'a birajuli ninkii baa lala yimid falamaa ra'aa rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu markuu arkay qaala waxau yidhi yaa rasuula allah falamaa ra'aa ninkii markuu arkay rasuulallahi sala allahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay tubtu ila allah ilaahay baan u soo laabtay waan islaamay waayon macnaheeda datan faamsaka rasuululahi sala allahu calayh ali wasalam canhu nebiga ninkaa waa ka joogay waa ka gacan haystay lama mubaayaconinoo kama aqbalin xilligii nebiga uu joogay qofka hadduu hortiisa ku islaamayo nebiga inuu qabuulka nebiga inuu helay ahayd dabcan oo baycadiisu ogolaada rasuulka sala allahu calayh ali wasalam faamsaka rasuululahi sala allahu calayh ali wasalam canhu laa yubaayichu uusan la mubaayacoonaynin liyafya alaakharu ninkii kale so uu oofiyo binadrihi nadarkiisa ninka kale ee nadarka ku galay hadduu arko inuu dilaayo sow bal u oofiyo ninkan u dilo qisadan wax kale maaha waxay la mid tahay ti ibnu abi sarxi cabdullaahi ibnu abi sarxi oo cumaan markuu nebiga u keenay rasuulka ilaahay waa ka waa toobad keenay la mubaayaco nebigu waa iska aamusay markii lagu celceliyey markay dambe waa la mubaayacooday markaasuu wuxuu yidhi walaysa minkum rajulun rashiid oo ifahmo markaa ninkan ka aamusay dila ninkan miyaan idinku jirin markaasuu yidhi alaa owmaata ilayna maxaad noogu ishaari weysey oo noo iljabi weysay markaasuu yidhi nebi iljabin iyo waxaas khiyaanadaas ma yaqaan taas oo kale weeyaan middanna qaala waxau yidhi markaa qaala fajacala rajulu ninkii wuxuu gudagalay yatasadaa lirasuulillaahi nebiga inuu isku soo bandhigayo usoo banbaxayo liya'murahu soo u fara biqatlihi dilkiisa wajacala yahaabu rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalama ninkiina wuxuu gudagalay inuu ka cabsanayo nebiga an yaqtulahu inuu dilo falamaa ra'aa rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu markuu arkay annahu laa yasnacu shay-an waxba inuunan ninkii samaynaynin baayacahu waa la mubaayacoona kii inuu iska taagan yahay markuu arkay nebigu waa la mubaayacoona faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow nadrii nadarkaygana kayfa nadrii faqaala wuxuu yidhi innii lam umsik canhu anigu kama aanan joogin xaggiisa mundu lyowma maantao dhan ilaa lituufiya binadrika nadarkaaga inaad oofiso unbaan uga jeesjeesanaya xabuuska marka in la dilaa bannaan in lagu manno sheegtaa bannaan waa tii qaala yaa rasuulallah rasuulka ilaahayu alaa awmadta ilaya maad ii ishaartido isha iiga ishaarti indhaha faqaala rasuululahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi innahu laysa linabiyin nebi uma ahan an yuumida inuu iljabiyo isha uu ka ishaaro qaala abu haalib fasa'altu can saniici anas ayaan weydiiyey fii qiyaamihi calaa janaasati اlmar'ati cinda cajiizatiha faxadaثuunii waxay ii sheegeen annahu inamaa kaana sidaa inay ahayd liأnnahu lam takun الnucuushu nacashyaalo ma aynan jirin waagaas nucuush ma jirin marka iyadaa waantii marka in la qariyo xaggeeda dambe la istaago oo laga qariyo dadkii nacam xajmigeeda iyo jirkeeda oo yanii fakaana yaquumu اlimaamu imaamku wuxuu istaagayay xiyaala cajiizatiha dabadeeda xaggeedu istaagayay yasturuhaa min alqowm dadka uu ka qarinayo laakiin xikmad wax nebigu jideeyo saxaabadana u fahmeen inay sunno tahay ayb ama nacash ha la helo amayaa la helin halkaa unbaa laga istaagaya sunnadii marka saas imaam axmed baa isagu marka wuxuu yidhi yaquumu min almar'ati bixidaa'i wasطiha wa min alrajuli bixidaa'i sadrihi asxaabu ra'yigana waxay yidhahdeen yaquumu min alrajuli wاlmar'ati bixidaa'i sadri sunnadii waa khilaafeen marka iyagu ayb addihiqaanna ibnu aiir ibnulaiir wuxuu leeyahay addihiqaan iyo duhuqaan labadaba waa loo dabdiyaaye ra-iisu lqaryati waa qaryada ninka madaxda ka ah wa muqadamu tunnaa'i wa asxaabu ziraacati waa la yidhah dadka beeraha falo ayb waxyaabahaas taajirka waa la yidhaahdaa ninka xooga badan waa la dhahaa macaanidaasba waa la ydhaha qaala abu daawuud qowlu nabiyi sala اllahu alayh ali wasalam umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila اllah nasakha wuxuu nasakhay min hada alxadiid xadiidkan nasakha min hada alxadiidi alwafaaءa biاnnadri nasakha wuxuu u nasakhay min hada alxadiidi xadiidkan xaggiisa alwafaaءa biاnnadri buu ka nasakhay nadarka in la oofiyo fii qatlihi dilkiisa liqowlihi inii qad tubtu uu yidhi yacnii innii qad tubtuda uu yidhi ee nebiguna ka aamusan yahay ninka nadarkiisa suu u oofiye darteed uga aamusan yahay waxaa nasakhay buu leeyahay umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha illa allah marka qofku hadduu laa ilaaha illa allahu yidhaahdo ma la dilaayo saas u jeedaa marka waa la sugaa iyo bal nin nadar nin oofiye iyo ma la dhahaayo ayb taa hadda nebiga inuu iska lahay laakiin waqtigan hadda maxaa laga waqtigan hadda qofku hadduu laa ilaha illa allahu yidhaahdo bis waayo umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaha illa allah baataal mar hadduu yidhaahdana faidaa qaaluuha casabuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqiha waxsaabuhum cala allahi tacaala qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa xusaynun ilmucallim qaala xadaanaa cabdullaahi bnu burayda can samurata bni jundubin qaal sallaytu waraa'a الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga gadaashiisaan ku tukaday cala imra'atin haweeney maatad dhimatay fii nifaasihaa umusheeda ku dhimatay faqaama calayha lisalaati salaaddii wuxuu isu taagay nebiga wasahaa wasahaa naagtii dhexdeedii dhexbartankeedii buu isku aadiyey marka dhexbartankii iyo yani cajiizadu waa isleeyihiin qofka yani xaggiisa dambe dabaqanaantiisu waxay ku taallaa dhexdiisa isleeyihiin baabu اtakbiiri calى اljanaazati janaazada takbiirada loo takbiirsanayo xukunka caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb qaala xadaanaa bnu idriis wahuwa cabdulahi bnu idriis alawdiyu qaala samictu aba isxaaq wahuwa sabiiciyu camru bn cabdillahi alhamdaaniyu can shacabiy caamir bnu sharaaxiil ashacabi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga mara biqabrin qabri buu soo maray ratbin qoyan yani cusub fasafuu calayhi korkiisay ku safteen wa kabara calayhi arbacan buu u takbiirsaday dushiisa faqultu lishacabiyi baa waxaan ku idhi man xadaaka qaala iqatu mid lagu kalsoon yahayoo man shahidahu kii xaadiray baa ii sheegay cabdullahi bnu cabaas ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxiix bukhaarina wuu soo saaray isagoo kale ibnu idriisna waa cabdullahi bnu idriis alawdiyu waxaana xadiidkan laga qaadanayaa in qabriga korkiisa salaatuljanaaso lagu tukan karo salaad kalese maya salaadahan caadiga waa la reebay in qabriga loo jeesto ama agtiisa lagu tukadaba laakiin salaadan iyadu janaasada waa lagu tukan karaa ama ha cusbaado ama yaan cusbaan cusboonaanin culammadu waxay ka soo reebaan qabriga nebiga sala allahu calayh ali wasalam isagoo nebigu waa dhintay qof walba hadduu yidhaha janaasaan ku tukanayaa maya diideen ibnu kaiir kitaabkiisa in la yidhaha tabaqaat ala'imati ashaaficiya ayuu wuxuu ku sheegay masaa-isha imaamu shaafici taxqiijiyey qaybta hore uu kaga hadlay ayuu ku daray abaqaat fuqahaaءi الshaaficiyiin ibn اlmundirna wuxuu yidhi habatat اlأkhbaaru can rasuuli اlah sal slam min wujuuhin shataa anahu kabara calى اljanaa'izi arbacan nebigu inuu janaa'iz afar u takbiirsaday waqad tukullima fii xadiidi zayd bni arqam waa lagu hadlay faqaalat طaaئifaة xadiidkii zayd bnu arqam wuxuu ahaa kii شhan inuu takbiirsaday ahaa faqaala طaa'ifaة min asxaabi اlxadiiثi bihi daa'ifo asxaabu اlxadiidkaa way dhaheenoo shan waa la takbiirsan karaa wamiman kaana laa yamtanicu minhu walaa yanhaa canhu wayara اliqtidaaءa biاlimaami idaa kabara hamsan axmed bnu xambal culummada arkaysa yani haddii imaamku shan takbiirsado in lala takbiirsado axmed binu xambal baa ka mid ahaa ayb isagana mana reebi jirin mana samay jirin isaga wa kaana yaraa an yukabira arbacan afar inuu takbiirsadu arki jiray ayb wadafaca طaa'ifaة min asxaabina xadiiثa zayd bni arqam way diideenba wa qaalat waxay tidhi daa'ifadaasi lam yakun zaydun yukabiru arbacan ila licilmihi ana الnabiya sal l slam kaana kabara hamsan uma saara aakhiru اlamrayni ilaa an kabara arbacan waxay leeyihin zayd bnu arqam markii dambe afar u takbiirsan jiray shanna waa wariyey wuxuu ogaaday in markaa nebigu inuu afar u dembeeyey oo shanta la nasakhay walowlaa dalika maa kaana zaydun yukabiru arbacan fadalla ficluhu calaa dalika ana aakhira alamrayni min rasuuli illahi sal l slam maa kaana zaydun yakhtaaruhu waddaliilu calaa dalika xadiidu cumar uma asnada can cumar biisnaadin saxiixin annahu qaal kullu dalika qad kaana hamsun وarbacu fajumica الnaasu calىa arbacin شhan afar waa la samay jiray dadka markii dambe waxaa lagu soo ururiyey oo lagu jamciyey afar walidaalika marka wuxuu leeyahay waagii dambe cumar xilligiisii iyo ayaa dadkii afar takbiiro lagu soo jamciyey ibnulmundirna wuxuu yidhi wاlأhbaaru alatii ru'yat can الnabiy sal ا slam أnnahu kabara arbacan asaniidu jiyaadin asaaniidu jiyaadun sixaaxun weeyaan laa cilata lishayin minha ayb shan haddii la sameeyana imaamku sameeyo warka hadalkaa imaam axmed oo in lala sameeyo toddoba hadduu sameeyo kadalika sagaal ayb qaala abu daawuud waana lixadiidi bni اlmuhanna ayb qaala xadaثna abulwaliid aلطayaalisiyu qaala xadaثna shucbة xadaثna mxamed bn الmuثنى qaala xadaثna mxamed bnu jacfar wa huwa gundar can shucbaةa can camr bni mura can ibni abi layla qaal kaana زaydun zayd wuxuu ahaa yacni bna arqam yukabiru calىa janaa'izina janaasooyinkeenna wuxuu u takbiirsan jiray arbacan afar waأnnahu kabara calىa janaaزatin janaaزu u takbiirsaday hamsan شhan fasa'altuhu waan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi kaana rasuulu اlahi sal ly slama yukabiruhaa nebigu afar ayuu takbiirsan jiray afar yukabiruhaa yani shan ayuu takbiirsan jiraan ujeedaa nebigaa shanta samay jiray buu yidhi qaala abu daawuud waana lixadiidi ibni اlmuhanaa adqanu xadiidka abulweliid iyo ibnulmuhanaa midka ibnulmuhanaa baan aad u hayaa buu yidhi oon aad u itqaaniyey oo u sugay hada min diqati tacbiirihim oo min diqati adaa'ihi xadiidka marka wuxuu tusayaa kan takbiiraadka inay afar yihiin sida loo badan yahay shan haddii laga dhigana laa xaraja baabu maa yuqra'u cala اljanaazati janaazada korkeeda waxaa lagu aqrinaya qaala xadaثna mxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qaala akhbarana sufyaan can sacdi bni ibraahim can طalxata bni cabdillaahi bni cawfin qaal sallaytu maca bni cabaasin baan la tukaday calaa janaazatin janaazo faqara'a bifaatixati اlkitaabi buu akhriyey faqaala waxa uu yidhi inaha min الsunna sunnaday ka mid tahay iyadu sunna marka hadduu saxaabigu yidhaahdo waa marfuuc waxaa laga qaadanaya marka janaazada in lagu akhriyo faatixada waa takbiirada koowaad ayaa faatixada lagu akhrinayaa ayb ayb marka qiraa'ada marka baabu maa yuqra'u faatixada waa waxa lagu akhrinaya allahu akbar acuudu billahi min الshayطan الrajim bismi اllahi الرaxmaan الraxiim ma lahan ducaa ulistiftaax iyadu isticaado iyo qiraa'ada unba alla akhriyaa marka haddana allahu akbar salliga nebiga baabu ducaa'i lilmeyiti meydka ducada loo ducaynayo caddaynteediibu u baab yahay qaala xadaثana cabdulcasiiz ibnu yaxya alxaraaniyu qaala xadaثana muxamedu yacni bna salmة can muxamed bni isxaaqa can muxamed bni ibraahiima can abi salmةa bni cabdالraxmaan can abi hurayrata qaala samictu الnabiya salى اllah عalيyh ali waslm yaquul ida sallaytum cala almeyiti meydka haddaad ku tukanaysaan korkiisa faahlisuu lahu ducaa'a duco u gaaryeela oo u baraxtira ducada ayb oo u duceeyo yani isaga keligii duco ugu baraxtira ayb marka in loo ducayn karo qaala xadaana abu macmar cabdullaahi bnu camrin qaala xadaana cabdulwaariث qaala xadaana abujulaas cuqbaة bnu sayaar qaala xadaanii aliy bnu shamaakh caliy bnu shamaakh qaala shahidtu marwaana sa'la abaa hurayrata marwaan baan xaadiro abuu hurayre su'aalay kayfa samicta rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam saad maqashay nebiga yusallii cala اljanaasati janaasada isagoo ku tukanayo qaala waxa uu yidhi amaca aladii qulta amaca aladii kii qulta aad tiri maciisa qaala nacan buu yidhi haa qaala kalaamun kana baynahumaa qabla dalika marka yanii amaca aladii alladiidaas buu ishaa yanii meesha ay u noqonayso waxa shayga ay markaa uu yidhi uu dhahayo kii aad tidhi maciisa miyaad kan i weydiinaysaa kalaamun hadal buu ahaa kaana baynahumaa labadooda dhexdooda ahaa qabla daalika qaala abuu hurayra waxau yidhi allahuma anta rabbuhaa wa anta khalaqtaha wa anta hadaytaha lilislaam wa anta qabadta ruuxaha wa anta aclamu bisiriha wa calaaniyatiha ji'naa shufaca'a fakhfir lahu ilaah waa nimid annagoo u ergeynayna naftaas ee ilaah u dembi dhaaf isnaadka xadiidku waa daciifa waxaa ku jira caliy ibnu shamaakh wahuwa majhuulun sanadkiisana waa laysku khilaafay ayb ayb wamaca dalika iyadoo sidaa ay tahay alxaafid ibnu xajar waa saxiix yeelay waa xasaniyey fii amaaliihi cala aladkaar amaali اladkaar amaali alxaafid cala aladkaar waa kitaabka la yidhaha nataa'ij alafkaarka nataa'ij alafkaar fii takhriiji axaadiid اladkaar adkaarta axaadiidkiisii buu takhriijiyey wuxuuna ka dhigay calaa dariiqati اlimlaa ayuu u sameeyey kitaabkaas buu sheegaya marka naqalahu canhu waxaa ka soo guuriyey ibnu callaan fi اlfutuuxaati اrabbaaniya alfutuuxaat اrabbaaniya waa kitaabka adkaarka uu ku sharxo waa ibnu callaan ibnu callaan maxamed ibnu sidiiq ibn callaan almakii xadiidka iyo waa yaqaan aada u yaqaanay towjiihaadkiisa axaadiidta oo ku sharxana waa fiican yahay inkastoo uu leeyahay tasawufaad iyo yacnii ashcarinimo oo sifaadka baababkeeda iyo waxyaabahan masaa-isha tabaruga ku tacalluqda iyo uu si ku yar yahay haddana laakiin waa nin caalimu ahaa ayb wakhtiyadiisii ragga ugu cilmiga badnaa buu ku jiray daliilulfaalixiinka sheekha iskale weeyaanu riyaadka sharxay ayb adkaarkuna sharax fiican buu ku leeyahay alfutuuxaat alrabbaaniya la yidhaahdo kaas marka in badan baa marka amaalidaasu aad wax uga soo wasaxaxahu ashaykhu axmed shaakir fii tacliiqihi cala اlmusnad sheekh axmed moxamed shaakirna waa saxiix yeelay musnadka takhriijka uu saaray iyo tacliiqaadka shaakir marka musnadku ilaa yani meel abu hurayra meelahaas ayuu soo gaaray fiican buu leeyahay nin marka hadda waqtigan soo gaaray buu isagu ahaa konton iyo sideeddii buu dhintay kun sagaal boqol konton iyo sideeddii ayuu dhintay min aclam الnaasi bilxadiiثi buu ahaa qarniga hadda tegey ayb isaga iyo mucallimi iyo cabdiraxmaan bin yaxya almucallimi iyo iyo axmed shaakir iyo raggii waxay ahaayeen marka aad xadiidka ugu fiicnaan ayb oo nahdadan hadda jirtay xadiidkaba aad looga faa'iidaystay ayay ku jireen sheekh اlalbani uu aad uga faa'iidaystay oo aad u isagaana aad u shuhreeyeyba oo dadka iyagoon mucallimiyo kale wax badanba ka aqoonin isagaa aad marka buxuudtiisa iyo kitaabadiisa ku qoray dadka baray aad marka u yanii aad u xusay runta cilmigiisana tilmaamay maka ayuu ku dhintay mucallimi isaga xadiidkan marka wuxuu lee ninkaabaa marka ku jira culammadaana marka way saxiix yeeleen iyaguna taqriibka yaa waxaad fiirisaa cali ibnu shamaakh cali ibnu shamaakh soo maha ayb cali ibnu shamaakh بمعجمة وتشديد وآخره معجمة شماخ مقبول من الثالثة أخرج حديث أبو داود والنسائي مقبول buu ku sheegay maqbuul marka waxaa weyaan idaa tuubica wailaa falayin الxadiiث lacala marka mutaabacaad inay u keeneen ibnu xajar iyo axmed shaakir maqbuulku marka iyo jahaala haddii lagu kala sheegaa la yaabin badana ibnu xajar dadka maqbuulka uu yidhaahdo waa dad jahaalada ku dhow oo kutubta culummada kale laga yaabo inay majhuul dhahaan ayb qaala abu daawuud akhطa'a shucbaةu fi smi caliي bni shamaakh qaala cuثmaan bnu shumaas ayuu yidhi qaala abu daawuud samictu axmed bna ibraahiim almawsiliy yuxadiثu axmed bna xambal yuxadiثu can axmed bni xambal qaala maxaa idiin dhigan meeshaas يحدث أحمد بن حنبل قال ما أعلم أني جلست ma ogi buu yidhi inaan fadhiistay min xamaad بن زayd majlisan majlis ilaa nahaa fiihi wuu reebayay majliska dhexdiisa can cabdالwaariث وajacfar bni sulaymaan labadaa nin waa reebaya xadiikooda maqaaladan marka abu daawuud bacdi nusakhay ku taal qaarna inay ka maqan taha laga yaaba قال xdثna موسى بن مروان الرقي qال xdثna شعyب يعني بن إسحاq عن الأwزاaعي عن يحyى بن أbي كثير عن أbي سلمة عن أbي هريرةa qال صلى رsuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم على جناaزة faqaala waxau yidhi allahuma qfir lixayina wamayitina wasagiirina wakabiirina wadakarina waunhaana washaahidina wagaa'ibina allahuma man axyaytahu mina faaxihi cala aliimaan wman twafaytahu mina fatwafahu cala alislaam allahuma laa taxrimna ajrahu walaa tudilana bacdahu xadiidkan isaguna marka waa saxiix ducadaanuuna tusayaa waxaana lagu akhriyaa takbiirada saddexaad midda labaad salli bay leedahay qaala xadaana cabdiraxmaan bn ibraahim addimashqiyu qaala xadaana alwaliid huwa bnu muslim xaaw xadaana ibraahim bnu muusa araaziyu qaala axbarana alwaliid waxadiidu cabdiraxmaan atamu qaala xadaana marwaan bnu janaax can yuunusa bni maysarata bni xalbas can waailata bni اlasqac qaala sallaa binaa rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaana tujiyey calaa rajulin min almuslimiin nin muslimiinta ka mida korkiisuu nagu tujiyey janaaso fasamictuhu yaquul allahuma ina fulaana bna fulaanin fii dimmatika faqihi fitnata alqabri qaala cabduraxmaan fii dimmatika wa xabli jiwaarika faqihi min fitnati alqabri wacadaabi الnaar waanta ahlu اlwafaa'i wاlxamdi allahuma faqfir lahu warxamhu inaka anta algafuur الraxiim qaala cabduraxmaan can marwaana bni janaaxin ayuu yidhi kana marka isnaadkiisu ah saxiix musnad axmed iyo ibnu maajahna waa wariyeen ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay wabilahi towfiiq sal lla sl